Bulsho walba oo adduunkan ku nool wali bay lataa dhaqan gaar ah kaas oo ka turjuma wadaadnimadiyo walibana yeelanayaa ahmiyad gaar ah oo marka la roogo gudaha dalka. Dadka Soomaaliyeed waliba leena dhaqamo hijreen ah, halkaas oo dalal badan markaasi Afrikaan ah ay ku kufeel yihiin hiddo iyo weliba dhaqanka, balse sandahoodii dambe waliba jaraya, sida ay sheegaan dad ka taxliiliya sooyaalka dhaqanka Soomaalida. In dhalinyaro badan ay horseedaan dhaqan-guurka taasoo lanajeeyo in dhalinyarada badansho ay ku taban dhaqanka hijreenka haya ee Soomaalida sidaas ay qabaan. Axmed Maxamed Taqal oo ah Gudoomiyaha Golaha Dhalinyarada Gobolka Jubbada Hoose iyo Cusmaan Maxamed Cabdi oo ah dadka deegaanka.
da'yarta Soomaaliyeed maanta joogto dhaqankii soo jireenka ahayd ee Soomaaliyeed wax badan baa maaragtay farqi weyn baa u dhexeeya waxaad moodaa da'yarta hadda joogto inay aad maaragtay dhaqamadeenii soo jireenka ahayd ee Soomaaliyeed ee caadiga ahaa wax badan dhibaato ku ah oo ka duwan ay la imaadeen waxaa kaloo la mid ah waxaa kaloo iyadana jirtaa in ay waxyaalo badan oo dadkii hore ay ka xishoon jireen ama ay u arki jireen ay ceeb yihiin in hadda caadi laga dhigtay oo dhinac walbaba hadday tahay qaab dhaqameedkoodii lebiska guurka oo kale gabdhaha qaabkay u raadsadaan oo kale u guursadaan oo kale yacni wax badan oo waxaad moodaa si fudud loo casriyeeyey oo markii dhaqankeenina caqibad ku ah inay hadda caadi ka dhigteen da'yarta Soomaaliyeed inta badan haddana waxaad arkaysaa dad weli ku fiican xagga dhaqankeena hore Soomaaliyeed haysto da'yar ah dadku isku mid maaha dee shanta farood ilaahay ma simin laakiin mastali waxay u badan yihiin dad caadiyeystay dhaqanka burinayo dhaqankeena hore soo jireenka inay ku dhaqmaan dhalinyaradu maanta waa sax qaar waxaa jiro wixii xumaantii ah qurux moodo ma dumarka ha noqdaan ama ha noqdaan raggu fanaaniintoo kale markaa soo qaato fanaaniinta hore ee dadkeedii dadkeenii hore dadka iska qaqaawanay ahaayeen qaarkood maanta kuwa waxaa la helayaa iska asturan nin walba waxba quruxuma leh mid waxaan maqlaya la dhahay waxay tiri waaga hore aan kusoo biiraya fanka waan xishoon jiray alxamdulilah hadda xishoodka ilaah baa iga qaaday aad baan uga faraxsanaha marka qofku asaga siduu is yeelo anu marka waxaan qabaa dhalinyaro maanta kuwii hore iyo kuwan waxay uga duwan yihiin markii la yidhaahdo wax soo saar ama caqli ana waxaan isleeyahay kuwanaaba badanba aqoon iyo wax markii la yidhaahdo waayo in dadkii hore oo kale maanta saxafiyiintoo kale markaan soo qaato waayadii hore saxafi nin dhallinyaro ah wuu yaraa laakiin maanta saxaafaddu waxa ku badan waa dhallinyaro aqoon-yahanadii iyo dadka ka shaqeeya wasaaradaha waa dhallinyaro laakiin beriga wakaaladuhu xitaa madaxda waa dhallinyaro ah laakiin berigii hore waa la yiri dhalinyaradu waxaa la dhihi jiray ninka dhallinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda